بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaynu ku soo jiray shubhadii ahlu ta'wiil ahlu sunnaha ay ku soo arooriyeen ee ay yidhaahdeen nusuusta sifaadka qaar ka mid ah idinkuba daahirkeeda waad ka dudaan marka imaa inaad ta'wiilka nagu waafaqdaan wa imaa cala alaqal ama ugu yaraan inaad dabacsanaan iyo tanaasul muujisaan oo aynu kala aamusno oo aydaan nagu radin ta'wiilka aanu samaynayno maadaama idinkuba isagoo kale aad samayseen waxaa markaa shubhada jawaabaheedii ayaynu ku jiray oo sheekhu amhilo uu usoo qaatay mid walba laga jawaabayo waxay jawaabuhuna u qeybsanaayeen laba mujmalun wa mufasal jawaab mujmal ah oo caam oo guud ahaan ah oo u suubanaysa shubho kasta oo soo aroorta iyo jawaab mufasal ah oo iyadu kala baxsan oo khaas ah oo deliil walba gaar ahaantiisa wixii ku soo arooray jawaab khaasa uga ah labadaa jawaabood ee caamka iyo khaaska ah ayaa uu sheekhu soo tilmaamay waxaynu ku soo jiray markaa shubhadii ay ku soo arooriyeen xadiidkii alxajaru اlaswad yamiin اllahi fi اlard faman saafaxahu waqabalahu fakaأnamaa saafaxa allaha waqabala yamiinah waxaynu markaa hore usoo tilmaanay jawaabta guud ee ahayd ama jawaabta gaarka ee ku saabsanayd xadiidkan oo ah annahu laa yahbutu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam inaanu rasuulka kaba sugnayn dee haddii aan u sugnayna falaa xaajata lilkhawdi fii macnaah wax baahiya looma qabo markaa macnihiisa in laysku sii mashquuliyo oo la tawjiihiyo oo laga jawaabo dee habit carshaka uma nqush markaad shayga sugto ayaa wixii kale la galaa marka haddiiba waxa weeyaan aynu nidhi laa yahbut waxba macnihiisii in la sii galaa yacni muhiimad badani kuma jirto sheekhulislaam qowlkan aynu dersigeenna caawa ka bilaabayno wuxuu ku tilmaamayaa jawaabi waa taa hore oo haddii aanu sugnayn dee wax macnihiisa loo sii dhex galaaba ma yaallo waxaase uu tilmaamayaa xataa calaa fardi sixatihi haddaynu kuba qadarro inuu sugan yahay ayaa xataa macnahan ay sawirteen aanu ka dhalanayn oo haddii laguba qadaro inuu haabit yahay oo uu sugan yahay de wuxuu yidhi laga qaadan maayo alxajaru اlaswad yamiin اllahi fi اlard in looga jeedo midigta ilaahay ee gacantii ilaahay ahayd sifadaa daatiga ah in looga jeedo laga qaadan maayo lianna yad allahi laysat fi اlard tacaala lahu can dalika culuwa kabiira xadiidkana waxaa ku sugan yamiin اllahi fi اlardi dee gacanta ilaahay waa fi lardi miyaa la odhan karaa ilahay waa ka nasahan yihi marka taqyiidkaa ah fi lardi ayaa caddaynaya yamiin ullah gacantii ilaahay inaan looga jeedin ee sifada daatiga ahay inaan looga jeedin kadalika tashbiiha caddaynaya man saafaxahu fakaأnamaa saafaxa allaha waqabala yamiinah yacni ka gacan qaadee dhunkadaa xajarulaswadka waxabad moodaa waa tashbiih sidii nin waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala gaan qaatay gacan qaaday oo midigtiisii dhunkaday ayaad moodaa waa tashbiih waxaana qaacida ah almushabahu hayru اlmushabahu bih yacni ka la shabahayaa waa ka duwan yahay ka lagu shabahayo oo dee zaydun kalasad haddaad tidhaahdo shajaacadaa lagaga shabahayaa laakiin zayd ma libaaxii shaashka lahaaba ee la yaqaano calaamadihiisa wax cunaye dee ma aha waa insaan bashar weeyaan haddana kal asadi markaa shabahu dee waa macnaha shajaacada uun ee waa la mid maaha macnaheedu markaa taasina waxay tilmaamaysaa fakaأnamaa saafaxa allah dee gacantii ilaahay buu waxa weeyaan salaamay ama gacan qaaday ma aha eh waa tashbiih waabad moodaa weeyaan dee mushabih iyo mushabahu bihiguna isku mid ma aha markaa shaekhulislaam tawjiiha wuxuu u bixinayaa uun oo u tilmaamayaa haddiiba xataa uu ansaxo xadiidka laga qaadan maayo yamiin ullahi fi اlard xajarulaswadku inuu yacni sifadii ilaahay ee yadka ama gacanta inuu yahay laga qaadan maayo waayo dee waa shaygaa daatadiisu makhluuqa tahay ee kacbada yaalle ee la salaamayo ee la dhunkanayo ee makhluuqa ah khaaliq iyo makhluuqana dee waxa weeyaan isku mid ma aha laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu اlbasiir laakiin sida saxiix ee sheekhu اlalbanina uu rajaxay waxa weeyi ee xadiidkani inaanu ansixin laa marfuuca walaa mawquufan isagoo nebiga loo rafciyeyna ma ansixin isagoo mawquuf calى صaxaabiya ibnu cabaasna ma ansixin mar haddaanu waqfigiisa iyo rafcigiisa midna aanu ansixin jawaabta ugu munaasabsani waa in lagu dhaafo dee mar haddaanu ansixin falaa xaajata lilkhawdi fii macnaah qaala اlmualifu raximah اllah waxa uu sheekhu yidhi laakiin ha yeeshee qaala waxa uu yihi shaykhu اlislaam ibnu taymiyata shaykhu lislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi walmashhuuru sida caanka ah waxa weeyi yacni waxa uu ujeedaa fii hada alahari aharkan uu u jeedaaye waxa mashhuur oo caam ah inamaa huwa can ibni cabbaasin inuu ka sugnaaday uun ibnu cabbaas walmashhuuru sida mashhuurkii waxa weeyaana caanka ah yacni waxa uu ujeedaa fii hada alahari aharkan aynu haynuu u jeedaaye annamaa huwa aharkan inuu ka ahaaday uun can ibni cabbaasin ibnu cabbaas oo macnaha uu yahay mawquufun calayh marfuucan u ahayd qaala waxau yidhi markaa ibnu cabbaas alxajaru اlaswadu xajaru اlaswadku yamiin اllah waa ilaahay midigtiisa oo fi lardi waa midigta ilaahay ee fi lardi arlada faman saafaxahu ruuxa gacan qaada markaa xajaru اlaswadkii oo waqabalahu dhunkada fakaأnnamaa saafaxa allah waxaabad moodaa allah inuu gacan qaaday oo waqabala uu dhunkaday yamiinahu midigtiisii waxa uu yihi markaa sheekhu waman tadabbera ruuxa u fiirsada allafda lafdigani almanquula ee laga soo raray ibnu cabbaas ruuxa u fiirsadaa tabayana lahu waxaa u caddaanaysa annahu laa ishkaala fiih tabayana lahu waxaa u caddaanaysa annahu ana alamra washaأna shanigiiyo xaalku inuu yahay laa ishkaala wax madmadow iyo ishkaalba inaanu ku sugnayn fiihi aharka fainahu qaala maxaa yeelay waxa uu yidhi yamiin اllaahi fi اlardi waa midigtii ilaahay ee fi اlardi faqayadahu biqowlihi fi اlardi waxa uu ku qayday odhaahda uu yidhi fi اlardi walam yuطliq ma iطlaaqin oo macnaha qeydkaa kama sii dayne wuxuu ku dabray yamiin اllaahi fi اlardi walam yuطliq laakiin muu iطlaaqinoo fayaquul ma odhan yamiin اllaah yacnii intuu iطlaaqay muu odhan yamiin alxajaru اlaswad yamiin اllah laakiin wuxuu yidhi yamiin اllaahi fi اlardi wuu qeyday taqyiidkaasina wuxuu faa'iideynayaa inaan sifo daati oo alla u sugan aan loo jeedin lianna yad allaahi laysat fi lard wa xukmu lafdi lafdiga xukumkiisa almuqayadi ee la qeyday lafdiga wax lagu qeydayna xukumkiisu yukhaalifu waa ka duwan yahay xukma almuطlaq lafdiga la iطlaaqeen waxba lagu xidhin yacnii lafdiga la qeyday xukumkiisu waa ka duwan yahay ka an la qeydina la iطlaaqay oo yamiin اllaahi oo fi lardi lagu qeyday waa ka duwan tahay in la iطlaaqo la yidhaha yamiin اllah uma qaala dabeed waxau yidhi faman saafaxahu ruuxa gacan qaada oo waqabalahu dhunkadaa fakaأnnamaa saafaxa allah waxaabad moodaa allah inuu gacan qaaday oo waqabala yamiinah midigtiisa uu dhunkaday wa macluumun waxaana laysla ogyaho laysla garanayaa ana almushabbaha inka la shabbahayaa gayru اlmushabbahi bihi ka lagu shabbahaya gayrkii uu yahay yacni waxaana laysla garanayaa mushabbahu inaanu mushabbahu bihiga la mid ahayn ee uu ka duwan yihi wa haadaa kaasina sariixun waxa uu ku cad yahay fii ana almusaafixa in kan gacan qaaday lam yusaafix yamiin allah gacantii ilaahay inaanu gacan qaadin aslan asal ahaanba walaakiin ha yeeshee shubbiha waxaa lagu shabbahoo loo ekaysiiyey biman yusaafixu اllah ruux ilaahay gacan qaadaya faأwalu اxadiiث xadiidka awalkiisa iyo wa aakhiruhu aakhirkiisuba yubayinu wuxuu caddaynayaa أna alxajara in xajarulaswadku laysa aanu ka mid ahayn huwa xajarku min sifaat اllahi ilaahay sifaatkiisa tacaala koreey kamaa huwa macluumun sida macluumka u ah ee la wada garanayo likulli caaqilin ruux kastoo caqli leh intaha kalaamkii shaikhu اlislaam waa dhammaaday wa majmuucu اlfataawa almujalad aلsaadis صafxat ثalaaثu miئa wa ثamaaniyaةi wa tisciin wa majmuucu اlfataawaha shaikhu اlislaam mujaladka lixaad safxada saddex boqol sagaashan iyo sideed saynu hore usoo tilmaanayna sheikhu اlalbani waa daciifiyey marka wuxuu tilmaamayaa xadiidka awalkiisa oo taqyiidka ah yamiin ullaahi fi اlard iyo aakhirkiisa oo tashbiiha ah fakaأnamaa saafaxa allah labaduba inay caddaynayaan inaan xajarulaswadku ka mid ahayn sifaadka ilaahay oon loo jeedin sifadii daatiga ahayd ee gacanta ilaahay inaan loo jeedin ayaa awalka iyo aakhirka xadiidkuba u tilmaamaya laakiin saynu hore usoo tilmaannay aryaxu laka an taquul huwa laa yahbut wabiالtaali falaa majaala lilkhawdi fiih waxaa kuu raaxo badan inaad tidhaahdo ma sugna dee mar haddaanu sugnaynna in la sii tawjiihiyo oo makhaarij iyo madaakhil loo sameeyo wax baahiyoo loo qabaa ma jirto qaala almu'alifu raximah اllah almihaalu الthaani tusaalaha labaad waxaa weeye quluubu اlcibaadi bayna usbucayni min asaabici الraxmaan inuu nebigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam quluubu اlcibaadi addoommada qalbiyadoodu bayna usbucayni laba farood dhexdooday ku sugan yihiin oo min asaabici araxmaan ilaaha raxmaanka afarihiisa ka mid ah waljawaabu jawaabkuna waxa uu yahay ana haada alxadiid ana haada inkani alxadiida ee xadiidka ihi saxiixun u saxiix yahay rawaahu muslimu imaamu muslim baa wariyey oo fi lbaabi الthaani baabka labaad ayuu ku wariyey oo min kitaabi اlqadar kitaabkiisa alqadar ka mid ah yacni baabka labaad ee kitaabuulqadarka saxiixu muslimka ka mid ah ayaa uu ku wariyey can cabdilaahi bni camr bn اlcaas isagoo ka warinaya cabdilaahi bnu camr ibn اlcaas annahu cabdilaahi bnu camr samica nabiya inuu nebiga maqlay salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu isagoo leh ina quluuba bani aadama banu aadamka ilmo nebi aadam qalbiyadoodu kullahaa dhammaanteed bayna usbucayni laba farood dhexdooday ku sugan yihiin oo min asaabici araxmaan ilaaha raxmaanka afarihiisa ka mid ah ka qalbin waaxid sidii qalbi keliya ayaa labadaa faroodoo ilaahay ay ugu dhex sugan yihiin oo yasrifuhu ilaahay waa leexinayaa oo wuu u duwayaa xaysu yashaau meel alla meesha uu doono ilmo nebi aadam quluubtoodu dhammaantood sidii qalbi quroo keliya ayay ugu dhex sugan yihiin laba farood oo faraha ilaahay ka mid ah siduu doonaanu u duwayaa macnaha si alla sida uu doono ayuu u duwayaa ama uu u leexinayaa uma qaala rasuulu اllah dabeed rasuulku waxau yihi salى اllahu عalayhi wasalam allahuma ya allaahuma musarifa alquluubi sarif quluubana calىa طaacatika allaahumma allahayow ey yaa allah miimtaa mushadadkee dambe waxayna ciwad ka tahay dee ya-dii xarfunida oo yaa allah inta ya-dii layska tuuray ayaa miimtaa laga soo bedel qaato allaahumma ey yaa allah allahayow musarifa alquluubna waa munaado xarfunidihii laga xadfay ey yaa musarifa alquluubi allaha qalbiyada gedgediya ama duwo ee leexiyo sarif quluubana quluubtayada u soo leexi calىa طaacatika ilىa طaacatik طaacadaada allahyo usoo leexi yacnii nebigu salى اllahu عalayhi wasalam markuu tilmaamay in qulubta addoommadu ay ku dhex sugan yihiin laba faroodoo faraha ilaahay ka mid ah siduu doonana u duwayo ayuu ducadaa raaciye ah allaha qalbiyada bedela ama leexiyow qalbiyadayada طaacadaada kusoo du oo kusoo leexi kadaalika ducooyinka nebiga salى اllahu عalayhi wasalam maxaa ka mid ahaydee inta faraha badan leh uu ku ducaysan jiray allahuma yaa muqalib alquluubi habit qalbi calaa diinik allaha qalbiyada gedgediya ee bedbedelow habit qalbi calaa diinik qalbigayga diintaada ku sug anas waa kii lahaa rasuulkii allow aamanaa bika wabima ji'ta bih yacnii adiga iyo waxaad noola timidba waanu ku rumaynay fahal takhaafu calayna miyaad noo baqaysaa marka ducadaa in fara badan rasuulku uu ku celcelinaya maqlay markaasuu yidhi haa ina alquluuba bayna usbacayni min asaabic araxmaani yuqalibuhaa keyfa yashaa qaala almualifu raximah اllah waxa uu sheekhu yidhi waqad akhada asalafu dadkii wanaagsanaaye hore waa qaateen ahlu sunnati ee ahlu sunnaha ahaa bidaahiri اlxadiid xadiidkaa daahirkiisa ka muuqda ayay qaateen daahirkana maxaynu ku soo tacriifinay ilan daahirkii nimbe dhinac buu u duwe ma yatabaadaru min الnusuusi ilى الdihn min almacnaa macnaha macnaha ka soo degdegaya nusuusta ee dihniga usoo degdegaya macnaha markaa mutabaadarka ana waxaa lagu fahmayaa dee bixasabi الsiyaaqi wاlإidaafati wالtarkiib macnaha mutabaadarka ah waxaa lagu fahmayaa hadba siyaaqa hadalku u socdo sida uu isku saaran yahay waxa loo idaafaynayo ayaa lagu fahmaya wade waataynu soo qaadanay lafdulqarya ayaa marna daahirkeedu dadkii yahay marna daahirkeedu uu yahay degaankii iyo waxa weeyaan dee guryihii la deganaa waxaana kala saaraya waa siyaaqa hadda mid warba waa waa daahiru lafd laakiin daahirkii lafdiga waxaa lagu kala fahmayaa uun hadba siyaaqa iyo meesha ay ku jirto waqad akhada salafu salafku waa qaateen ahlu sunnati ahlu sunnaha ahi bidaahiri اlxadiidi xadiidkan asaabicda daahirkiisa mutabaadirka ayay qaateen wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen ina lilaah ilaahay wuxuu leeyahay tacaalaa koreeye asaabica fara ayaa alla uu leeyahay farahaasoo xaqiiqiyatan xaqiiqatan xaqiiqa ahaan ina lilaah alla waxa u sugan tacaalaa koreeye asaabica faro xaqiiqatan dhab ahaan yacni asaabic xaqiiqiya u sugan oo nuhbituhaa waynu u sugaynaa faraha lahu alleh kamaa ahbatahaa siduu ugu sugay lahu alleh rasuuluhu rasuulkiisu ugu sugay sala allahu calayhi wasalam rasuulku soo muu odhan beyna usbucayni min asaabici araxmaan asaabic iyo usbucna lama yaqaano waxay ku tahay lisaankii carbeed ee kitaabkiiyo sunnaduba ay ku soo degeen iyagaa xaqiiqigaa lagu xambaaraya waxay nagu kelifayaana ma jiro wuxuu nebi moxamed rabbigii raalli uga noqday innaku ugama maxabo iyo taqdiir iyo tacdiim weynin siduu yidhi baynu odhanaynaa walaa yalzamu kamana laasima soo ka dhalan mayso min kowni quluubi bani aadama bani aadam qalbiyadoodu ahaanshaha ay yihiin beyna usbucayni laba farood dhexdood oo minhaa asaabicda alle ka mid ah yacnii ahaanshaha quluubtii addoommadu ay faraha ilaahay ku dhex sugan yihiin ka dhalan mayso an takuuna inay ahaatay hiya quluubtu mumaasatan mid taabanaysa lahaa faraha ilaahay subxaanahu wa tacaala oo laga fahmi maayo quluubtani waxay taabanaysaa ilaahay farihiisa xataa yuqaala ilaa la yidhaahdo ina alxadiida xadiidku muuhimun wuxuu ku moodsiinayaa lilxuluuli dhexgal yacnii waxa weeyaan shay shay dhex galay khaaliq iyo makhluuqi inay isdhex galeen ayaa xadiidku ku moodsiinayaa la odhan maayo oo fa yejibu markaa waxaa waajibaya sarfuhu in laga duwo can daahirihi daahirka laga duwo oo daahirkiisan soo degdegaya laga leexiyo yacni la odhan maayo macnaha wuxuu tilmaamayaa marka la yidhaahdo qulubta addoommadu ilaahay farihiisay ku dhex jiraan macnaheedu ma aha dee waxa weeyaan quluubtii inay taabanayso faraha ilaahay subxaanahu wa tacaala loogama jeedo kamana dhalanayso lana odhan maayo markaa dee xadiidkii wuxuu ku moodsiinayaa lilxuluul oo yacni inay quluubtii iyo farihii ilaahay isdhex gelayaan tacaala allahu can dalika culuwan kabiira taana ilaahay waa ka nasahan yahay waana ka reeban yihi markaa la odhan maayo xuluul baa laga fahmayaa markaa daahirka ha laga duwo waayo waxaa la odhanayaa xuluulka aad sheegaysaan lagama fahmayo lagana qaadan maayo mumaasadaas oo dee fahamkiinan qalloocanee ciwajka ah ayuunbaa idinkunbaa ka fahmaye lagama fahmayo mana tusinaya xadiidku walaa yelzamu ka dhalan mayso min kowni quluubi bani aadama bayna usbucayni minha ahaanshaha quluubtii bani aadamku ay yihiin kuwa ku dhex sugan laba farood oo faraha ilaahay ka mid ah ka dhalan mayso an takuuna mumaasatan laha inay quluubtu tahay mid taabanaysa ilaahay subxana wa tacaala farihiisa lagama fahmayo xataa yuqaala ilaa la yidhaahdo haddii taa laga fahmi lahaa in alxadiida xadiidku muhimun wuxuu ku moodsiinayaa lilxuluuli dhexgal inay quluubtii farihii ilaahay dhex gashay fayajibu markaa waxaa waajibaya si aan iihaamkaa iyo moodista aan loogu dhicin waxaa waajibaya sarfuhu can daahirih in daahirkaa laga duwo laga leexiyo wax kale lagu awilo sheekhu markaa waxa uu tilmaamay inaanay arrintaa ka dhalanayn mumaasa inay istaabanayaan inaanay ka dhalanayn amtilu usoo qaato waxa uu yidhi fahaada saxaabu daruurahaasi musakharun waxaa la sakhiray bayna asamaa'i waalard cirka iyo dhulka dhexdoodaa la sakhiray oo ilaahay baa yidhi wasaxaabi almusakhari bayna asamaa'i waalard inay cirka iyo dhulka daruuruhu u dhaxeeyaan beyna baa hadda la cabiray sidii beyna usbucayni oo kale wahwa saxaabka ama daruurahaasina laa yamasu samaa samada ma taabanayo wala alarda arladana ma taabanayo ilaahay soo ma odhan wasaxaabi almusakhari bayna asamaa'i waalard miyaad odhan kartaa daruuruhu samadana way taabanayaan dhulkana way taabanayaan miyagayna soo gaadhayaba dee haddana beyna soo lama isticmaalin dee kadaalika beyna usbucayni min asaabici araxmaan iyaga oo waxa weeyaan quluubta addoommadu dhammaantood sidii qalbi qura ilaahay farihiisa ay ku dhex sugan yihiin macnaheedu ma aha mumaasa inay taabanayaan wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa badrun beder bayna makata waalmadiina maka iyo madiinay u dhaxaysaa waxaa la odhanayaa ceelkii beder ee macrakadii beder beder ay ka dhacday waa ka makiya madiine u dhaxeeya maca tabaacudi maa baynahumaa iyadoo hadda inta u dhaxaysaa maka iyo madiina ay aada u kala dheerto ay kala fog tahay waxaa la odhanayaa beder maka iyo madiinuu u dhaxeeya maca tabaacudi maa baynahumaa inta u dhaxaysaa iyadoo ay kala dheerto aada u kala fog tahay miyaa la odhan karaa beder xaggaana makuu ka taabanaya xaggaana darafkiisa kale madiinuu ka taabanaya oo ceelku weynaa meesaa la odhan karaa yacni sheekhu waxa uu mihaalinayaa beyniyadan beyna kada wa beyna kada beyniyadu inaan laga faa'iidaysan wax istaabanaya oo marka horeba dee faham khaldan ay tahay mumaasada kuwa ahlubidacee ka fahmaya waxa uu yidhi haddaba fa quluubu bani aadama bani aadamka quluubtoodu kulluhaa dhammaanteed bayna usbucayni min asaabici araxmaan waxay ku dhex jiraan laba farood oo faraha ilaahay ka mid ah xaqiiqatan xaqiiqa ahaan walaa yalzamu kamana dhalanaysa min daalika arrinkaasi mumaasatun istaabasho iyo walaa xuluulun dhexgaltoona sidaa nebi moxamed yidhi ilan waa xadiis saxiixoo sugan eh ana alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqalibuhaa kayfa yashaa sidaasay faraha ilaahay ugu dhex sugan yihiin kamana dhalanayso istaabasho iyo isdhexgal midna oo ilaahay farihiisa yacni dee quluubtan aadamuhu mana taabanayso mana dhexgelayso wax istaaban karoo isdhexgeli karana maba aha oo ilaaha khaaliq iyo makhluuqu dee waxa weeyaan waa kala fog yihiin ilaahayna waa ka nasahan yahay makhluuqaadkiisa inuu dhexgalo ama uu taabto ama ay yacni u shabaho ilaahay waa ka nasahan yahy waa ka dheeriyey laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu اlbasiir falaa tadribuu lilaahi اlamhaal waxay culimmadu yidhaahdeen marka fahaadihi اlbayniyaةu laa tastalsimu اlmumaasaةa wala اlmubaasharaةa wala اlxuluul bayniyadan la sugay ee la leeyahay bayna usbucayni min asaabici الraxmaan taabasho iyo mubaasharo iyo isdhexgal ka dhalan maayo waxaa taa sii caddaynaya إida kaanat اlbayniyaةu laa tastalzimu اlmumaasaةa fii ma bayna اlmakhluuqaat haddii beyniyadu shaygaasi kaayo kaasuu u dhaxeeyaa beyniyadu haddaanay keensanayn mumaaso iyo isdhexgal iyo istaabasho makhluuqaadka dhexdooda fa kayfa bilbeyniyati macnaha wuxuu u jeedaa dee amhilo waxaynu soo qaadanay makhluuqaadka dhexdoodiioo beyniyo loo isticmaalayo oo badrun bayna makata waalmadiina midna miyuu taabanaya waxaynu soo qaadanay wasaxaabi almusakhari bayna asamaa'i waalard midna miyuu taabanaya ama u dhexgelaya marka bayniyadii makhluuqaadka u dhaxaysa ilan tani waa bayniyo bayna makhluuqin wa makhluuq soo ma makhluuqaadka u dhaxaysa haddaba bayniyadii makhluuqaadku haddaanay mumaase keensanayn fakayfa bilbayniya bal ka waran siday noqonaysaa bayniyada u dhaxaysa fii maa bayna almakhluuqi wاlkhaaliqi aladii wasaca kursiyuhu الsamaawaati wاlأrض wa huwa bikulli shayin muxiiط bal maxaad u malaynaysaa bayniyada u dhaxaysa markaa makhluuqii daciifka ahaa ee dhinac walba ka kala dhinnaa iyo khaaliqii kamaalka muطlaqa a lahaa ee dhinac walba ka dhammaystiraa ee kursigiisu samaawaadka iyo arladaba uu ka ballaadhay ee wax walba isagu koobay ee muxiidka ahaa bal hadda bayniyada makhluuqa daciifka ah iyo khaaliqa u dhaxaysaana siday noqonaysaa bal ka waran siday mumaase uga dhalanaysaa tii makhluuqaanay mumaase ka dhalanayne ta khaaliq iyo makhluuqa siday uga dhalanaysaa waqad dalla asamcu waalcaqlu calaa ana allaha baa'inu min khalqih laa yaxilu fii shayin min khalqih walaa yaxilu fiihi shayun min khalqih wa huwa ijmaacu salaf waxaana kitaabka iyo caqliga caafimaadka qabaaba ay tusiyeen in khaaliqu makhluuqiisa uu ka fogyo uu ka dheer yahay oo shay makhluuqaadkiisa ka mida aanu dhex gelayn shay khalqigiisa ka midiina isaga aanu dhex gelayn taasina waatay salafku ku kulmeen ee ijmaaca ummadda ah صaxiixaynkana waxaa ku sugan xadiiثu bnu mascuud jaءa xabru min alaxbaari ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama faqaala ya muxamed caalim culimadii yahuudeed ka mid ah ee towraad yaqaanay ayaa nebi moxamed u yimid markaasuu yidhi moxamedow inaa najidu ana allaha yajcalu الsamaawaati calىa sbuc wاlaradiina calىa sbuc wاshajara calىa sbuc wاlma'a wاthara calىa sbuc wasaa'ira alkhalaa'iqi calىa sbuc wuxuu yidhi waxaanu ka helaynaa towraad in ilaahay samooyinka ka yeelaya far uu ku qabanayo arlooyinka toddobadoo dhanna uu far kale ku qabanayo dhirtana uu far ku qabanayo biyaha iyo ciiddana uu far ku qabanayo khalaa'iqda kaloo dhanna uu far ku qabanayo fa yaquulu ana almelik markaasuu rabbi odhanayaa anaa boqorkii ahaa ayaa anaa boqorkii ah wax walba mulkisanaa fadaxika الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waa qoslay xataa badad nawaajiduh ilaa gowsdambeedyadii ay muuqdeen tasdiiqan liqowli اlxabri isaga oo u markhaati kacayoo rumaynaya hadalka uu yidhi caalimkaa yahuudeed yacnii hadalkaa isagoo rasuulku rumaynaya ayaa uu qoslay ilaa gowsihiisii ay muuqdeen in ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkaasoo dhan uu farihiisa ku qabanaayo uma qarأa rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam dabeed rasuulku waxa uu akhriyey wmaa qadaru اllaha xaqa qadrihi wاlardu jamiica qabdathu ywma اlqiyaamة wاsamaawaatu maطwiyaat biyamiinih subxaanahu watacaala cama yushrikuun waxau rasuulku akhriyey wmaa qadaru اllaha xaqa qadrih ilaahay may weyneyn weyneyntiisii uu xaqa u lahaayo qadarkiisii may siin wاlardu jamiica qabdathu yowma alqiyaama arladuna dhammaanteed siday u dhan tahay toddobada dhul qabashadiisay ku sugan yihiin maalinta qiyaamo gacantuu ku hayaa wاsamaawaatu maطwiyaat biyamiinih samooyinkuna toddobadaba waa kuwa lagu duuduubay midigtiisoo midigtiisa uu ku hayo subxaanahu wa tacaala cama yushrikuun ilaahay waa nasahnaaday oo nuqsaan oo dhan waa ka nasahan yahay waxay ugu shariik yeelayaane gaaladu ay ku lamaanaynayaanna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka sarreeya marka shaahidku waxa weeye xadiidkaa saxiixaynka yacni xataa culimmadii yahuudeed towraad inay ku hayeen waxa weeyaan sugidda loo sugaya ilaahay subxaanahu wa tacaala sifadaa sifatu lasaabic faraha in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo sugayo rasuulkuna uga markhaati kacay oo wuxuu u qoslayba waa rumayn uu rumaynayo waxa weeyaan hadalkaa uu yidhi caalimkaas calaa kullin bayniyada ka dhalan mayso waxa weeyaan isdhexgal iyo taabasha midna oo waxaa la yidhaha sutraة اlmusali beyna yadayh hortiisay taallaa oo beyn baa la isticmaalayaa iyadoo sutradu halkaa laga yaabo saddex xusul ama saddex dhudhun inay kuu jirto oo sutradu waa qofka tukanaya waxa uu ishor dhigo si aanay dadku salaadiisa u hormarin oo isagiyo sutradiisa uu uga ilaaliyo dadkoo dee difaacay ugu noqoto marka beyna yadayhi baa la leeyahay dee kumana dhex jirto sutradu waa ta halkaa taalla marka beyniyada wax la yidhaha isdhexgal iyo taabasho kama dhalato almithaalu athalith tusaalaha saddexaad marka macnaha dee loo sallimi maayo beyniyadan sidaa ay u fasireen iyagu ee mumaasaa ka dhalanaysa ama xuluul ay yidhaahdeen almithaalu athaalith tusaalaha saddexaad ee ka mid a amhilada ay cuskadeen ahlu ta'wiilkaas loogana jawaabayo waxaa ka mid ah inii ajidu nafasa araxmaani min qibali اlyaman waxau rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam inii ajidu anuu waxaan ka helayaa nafasa araxmaan ilaaha raxmaanka an nasrigiisa iyo guushiisa iyo gargaarkiisa iyo farajkiisa waxaan ka helayaa min qibali اlyaman xagga ree yamaneed ayaan ka helayaa marka ahlu tacطiilku nafaskan ayaa waxay yidhaahdeen daahirkeeda haddaad ku xambaaraysaan dee nafasku waa mina tanafus waa neefsashadii markaa nafaska ama tanafuskaa dee waa in waxa weeyaan ilaahay loo sugo ahlu sunnihiina waxay yidhaahdeen idinkaa fahamkiinu qalloocday oo uu khaldan yahay nafaskani sidaad moodeen ma aha sida xagga dambe uu inoogu caddayn doono sheekhu nafaskani waa ismu masder nafasa yunafisu tanfiisan wa nafasan waana bimacna anasri waalfaraj ma aha yacni neefsigii iyo tanafuskiie waa gargaarka iyo farajka marka waxaa yacni loo tilmaamay macnahay iyagu ismoodsiiyeen nafasku inaanay ahaynba ee macnahani uu yahay farajka iyo guusha marka had iyo jeer dee ahlu tacطiilku waxay ahlu sunnaha ku laaziminayaan maa laa yalzamuhum waxaan ku laasimayn macnihii loo jeeda muraadkiina aan ahayn waxa uu sheekhu yidhi waljawaabu jawaabkuna waxa uu yahay ilan waxay yidhahaan ahlu sunnihiiyo haddaad nusuusta sifaadka daahirkeeda aydaan ka duwayn oo ku dareerinaysaan dee inii ajidu nafas araxmaani min qibali اlyaman nafas bimacna tanafus ku fasira ahlu sunnihii marka waa u jawaabeen waljawaabu jawaabku waxa uu yahay ana hada alxadiida in xadiidkani rawaahu اlimaamu axmed imaamu axmed inuu ku wariyey fi lmusnadi musnadkiisa min xadiidi abi hurayra waana xadiidka abu hurayra uu warinaya radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi alaa hooyaay ina aliimaana iimaanku yamaanin waa mid yaman loo nisbeeyey wاlxikmatu xikmaduna yamaaniyatun waa mid yaman loo nisbeeyey waajidu waxaan ka helayaa nafasa rabbikum rabbigii nasrigiisa iyo guushiisa iyo farajkiisana waxaan ka helayaa min qibali اlyaman xagga yamaneed ayaan ka helayaa culimmadu waxay yidhahdeen aliimaanu yamaan waxa iimaanka yaman loogu nisbeeyey loogu aaneeyey iyadoo dee dadka ahlulmu'miniintu yaman bayay ahaane ay waxa weeyaan dee wada ahlul iimaan yihiin haddana iyaga gaar ahaan waxa loogu aaneeyey waayo asalka iimaanku halkii laga soo ambaqaaduu ka soo burqaday dee waxayd ardulxijaaj iyo dhulkii nebiga sala allahu calayhi wasalam laga soo saaray ee ansaar iyo muhaajiriinba ay ku sugnaayeen halkaasaa iimaanka asal iyo asaas u ahayd dhulka xijaaj ee iminkana loo yaqaano dee dhulka sacuudiga iminka arladii dee meelo badan oo isku furaa dee xuduuddan juqraafigaa kala jartay oo waddan walba magac buu yeeshay waa yeman waa sacuudi waa kadaa laakiin in badanoo ardul yaman loo yaqaana xijaaj bay ka mid ahayd marka culimmadu waxay ku sababeeyeen oo ay yidhahdeen waxaa loo yidhi aliimaanu yamaanin dee asalka iimaanka ayaa halkii uu ka soo burqadee uu ka soo bilaabma ahayd dhulka xijaaj yamanina waxay ka mid ahayd ardulxijaaj marka odhaahda uu rasuulku leeyahay aliimaanu yamaanin waa in dee iimaanku yacni waxa weeyaan halkaa uu ka soo bilaabmay ardulxijaaj oo yamani ka mid tahay waalxikmatu yamaniyana waxa uu uga jeedaa yacni in ahlulyaman ay yihiin dad lagu yaqaano ta'ani iyo deganaan iyo ka fiirsasho iyo shay walba meeshiisa munaasabkaa inay dhigaan macnaha miisada lagu ammaanay bay ka mid tahay ahlulyaman inay ahlu xikmo yihiin dad xikmo lagu yaqaano ajidu nafasa rabbikum min qibali اlyamanna waxaa looga jeedaa dee nebiga salى اllahu عalayhi wasalam dadkii ugu horreeyey ee rasuulka u gargaaray salى اllahu عalayhi wasalam ee ahaa raggii ansaareed ee dee nebigu madiine uu ugu tegey ee nebi moxamed iyo muhaajiriintiiba soo dhoweeye gacan qabtay ee raayada islaamka iyo diintaba ciseeyey dee nimankaa ansaareed reer qaxtaan bay ahaayeen qaxtaanna asalkeedu waa min alyaman marka wakhtigii nebi moxamedna waa raggii ugu horreeyey yacni ee hiil iyo hooba rasuulka isla garab taagay wakhtigii abuubakarna nebi moxamed dabadii markii in badanoo carab ka midihii ay ridoobeen ee diinta ay ka noqdeen raggii ahlu ridihii la jihaaday ee la dagaalamay ilaa diintii ay ciseeyeen oo islaamkii ay kor yeeleen dee ahlulyaman bay ahaayeen sidaasaa loo leeyahay inii ajidu nafasa rabbikum min qibali اlyaman macnaha raggaa weeyi ragga ilaahay guusha islaamka iyo gargaarkeeda uu ku keenayaa gacmahooda macnuhu waa sidaas ilaa haddana waa mid macruufa oo ahlulyaman geesinimada iyo markay jihaad noqoto iyo sabirka yacni dagaalka ilaahay dartii iyo waa rag lagu yaqaano ilaa casriga aynu joogno ilaa weligood waa la yaqaanaa yacni ninka yamaniga ah waa lagu yaqaanaa sifaadkaa واjawaabu jawaabku waxa weeyaan ba uu yihi sheekhu أna hada الxadiiثa in xadiiثkan rawaahu imaamu أحmed imaamu أحmed wariyo fi اlmusnad musnadka uu ku wariyey min xadiiثi abi hurayra oo xadiidkii abi hureyre uu yahay radي الlahu canه ilahay raallah ka ahaday qaala wuxuu yihi abi hureyre qaala nebiyu nebigu wuxuu yihi salى الlahu عalayhi wasalam alaa hooyaay baraaruga ina اliimaana iimaanku yamaanin waa mid yaman loo nisbeeyey oo halkii asalkiis iyo asaaskiis uu ka soo bilaabmay ayaa ardu اlxijaaza yamanina ay ka mid ahayd wاlxikmaةu xikmaduna yamaaniyaة yaman mid loo nisbeeye weeyaan oo ahlulyamanku waa kuwa xikmo lagu yaqaano oo shay walba meeshiisa dhiga waajidu waxaan ka helayaa baa nebigu yihi nafasa rabbikum rabbigiin waxa weeyaan gargaarkiisa iyo farajkiisa waxaan ka helayaa min qibali اlyaman xagga yamaneed baan ka helayaa oo ahlulyaman waa ragga diinta u gargaaraya ee gacantooda guushu ay ku imanayso qaala waxa uu ku yihi fii majmac الzawaa'id yacni haythami majmacu zawaa'idka wuxuu ku yidhi rijaaluhu xadiidkan raggiisu rijaalu saxiix waa raggii saxiixa laakiin culimada musطalaxu waxay yidhaahdeen rijaaluhu rijaalu saxiix lagama fahmayo xadiidku inuu saxiix yahay waayo dee inqiطaac baa sanadkiisa geli karaa cilo kale ayaa laga heli karaa marka rijaaluhu rijaalu saxiixi haba u badnaato laakiin ka laasimi mayso xadiidku inuu saxiix yahay waa in la eegoo la fiiriyo marka waxa uu yihi haytami fii majmaci zawaa'id rijaaluhu xadiidkan rijaashiisu ragga soo warinaya rijaalu saxiixi waa raggii saxiixa ee waxa weeyaan bukhaari iyo muslim raggiisii weeyaan hayru shabiibin shabiib mooyaane shabiib ibnu nucaym abu ruux raawiga mooyaane oo wahwa shabiib hiqatun hiqo weeyaan isaguna xadiidkiisa la qaadanayo qultu waxaan idhi buu sheekhu yihi wakadaa sidaas oo kale ayaa qaala uu yidhi ibnu xajar alcasqalaani fi taqriib taqriibka waxa uu ku yidhi can shabiibin shabiib waxa uu ka yidhi hiqatun hiqo weeyaanoo min ahaaliثati dabaqadda saddexaad ka mid a waqad rawa albukhaariyu bukhaari waa wariyey naxwahu kan oo kale fi taariikhi اlkabiir buu ku wariyey wa haada alxadiidu xadiidkani calaa daahirihi daahirkiisa ayuu ku sugan yahay oo laga duwi maayo wاnafasu nafaskuna ilain nafasa rabbikum buu yihi min qibali اlyamane wاnafasu nafaskuna oo fiihi xadiidkan ku jira ismu masderin waxaa la yidhaha naxwada ama luqada carbeed ismu masder oo waa nafasa wuu fayday yunafisu wuu faydayaa tanfiisan faydid ama nafasan faydid milu faraja sida faraja oo kale wuu fayday yufariju waa faydayaa tafriijan faydid ama farajan faydid haakadaa sidaasay qaala yidhaahdeen ahluluqati dadkii luqada carbeed ehelka u ahaa kamaa fi nihaayati sida kitaabka nihaaye ku sugan ee ibnulasiir u leeyahay walqaamuus iyo qaamuusulmuxiidka ku sugan oo fayruus abaadi u leeyahay wa maqaayiisi luga iyo kitaabka maqaayiisu luqa ku sugan oo ibnu faris u leeyahay qaala wuxuu yidhi ibnu faris fii maqaayiisi luga maqaayiisi luga wuxuu ku yidhi annafasu nafasku kullu shayin waa shay kasta oo yufaraju lagaga faydo bihi shayga can makruubin yacni ku kurba iyo dhibi haysatoo yacni la dhibaateeyey shay kasta oo kurbadaa lagaga faydo ayaa la yidhaha nafas oo macnaha nafaska ayaa faydid ah waaye fa yakuunu wuxuu ahaanayaa macna alxadiidi xadiidkan macnihiisu inii ajidu nafasa rabbikum min qibali اlyaman anna tanfiis allah in ilaahay faydidiisa tacaalaa korreeyey can ilmu'miniina mu'miniinta kurbada uu ka faydayaa yakuunu inuu ahaanayo min ahli اlyaman xagga reer yamaneed in faydiddaa iyo farajkaasi uu ka imanaayo qaala shaekhu اislaam ibnu taymiya shaekhu lislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi wa haa ulaa'i kuwaasina waa ahlulyamankiie hum iyagu aladiina waa kuwii qaataluu la dagaalamay ahla الriddati kuwii riddada ehelka u ahaa ee wakhtigii abubakar diinta dib uga laabtay wa fataxuu waana kuwii furtay raggaa reer yamaneed alamsaara magaalooyinkii iyo wadammadii raggii furtay ee islaamka geliye weeyi fa bihim iyaga raggaa reer yamaneed ayaa nafasa araxmaan ilaaha raxmaankii kaga fayday can ilmu'miniina mu'miniintii alkurubaati dhibaatooyinkii ku soo degay yacnii iyagaa ilaahay kaga fayday sababtooda majmuucu fataawa sheekh alislaam libni qaasim waxau hadalkaasi ku sugan yahay majmuuculfataawaha sheekhulislaam ibnu qaasim uu ururiyey mujalladka lixaad safxada saddex boqol sagaashan iyo sideed waxa uu markaa sheekhu tilmaamay innii ajidu nafasa rabbikum nafaskan wuxuu yidhi ismu masder baa la ydhaha haddaba ismu masder maxaa la yidhaha naxwada waxaa la ydhaha ismu masder ismu اlmasder huwa ismun musaawin lilmasder fi اdilaalati calى almacna اlmujarad maca nuqsaani bacdi xuruufihi mil acطىa caطaaءa wa icطaaءa wa kalama takliima wa kalaama ismu masder waxaa la idhaahdaa ismi yacni xagga macnaha kala siman masderkiisii laakiin xuruuftiisii badh ay ka dhiman yihiin oo yacni waxa weeyaan xuruufta aan wada waafaqsanayn kaasaa ismu masder la ydhaha tusaale ahaan ficilka acطaa masderkiisu waa icطaaءan ficilka kalama masderkiisu waa takliiman marka acطaa icطaaءan waa masderkii waayo xuruuftii ficilka iyo xuruuftii masderku waa isku dareerayaan laakiin haddii la yidhaahdo acطaa caطaaءan caطaaءan maaha masdere waa ismu masder waayo xuruuftii ficilka ayaa qaar nuqsaameen oo ay hadheen hamsadii way ka maqanta acطaa caطaaءan baa la yidhi waa ismu masder haddaba masderka iyo ismu masderku macnihii caطaag iyo siintun bay wada tusinayaan oo waa isku macno laakiin midna xuruuftiisi un baa nuqsaantay midna aan nuqsaamin waxaa la mid ah nafasa yunafisu tanfiisan wa nafasan oo haddii la yidhaahdo nafasa yunafisu tanfiisan tanfiis waa masderkii sida faraja yufariju tafriijan kallama yukallimu takliiman ilain facala masderkeedu waa tafciil laakiin marka la yidhaahdo nafasa yunafisu nafasan ama kallama yukallimu kalaaman ama faraja yufariju farajan yacni marka sidaa la yidhaahdo wuxuu noqonayaa ismu masder nafasa yunafisu nafasan tanfiisan waa masderkii nafasanna waa ismu masderkii laakiin macnahoodii waa isku mid oo waa mutafiq oo dee waa farajkii iyo faydidii un oo nafasa wuu fayday nafasan faydid ama tanfiisan faydid ama faraj marka macnuhu wuxuu noqonayaa un ajidu nafasa rabbikum yacni farajkii iyo faydidii ama nasrigii rabbigiin ayaa waxaan ka helayaa min qibal اlyaman xagga yaman markaa nafaskii wuxuu noqduun bimacna alfaraj watanfiis almithaal الraabicu tusaalaha afraad qowluhu tacaala hadalku allah yidhi weeyi uma stawaa ilى الsamaa uma stawaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka kor noqday ila asamaa ay cala asamaa samada ayaa ilaahay ka kor noqday uu ka sarreeyey ahlu tactiilkii waxay yidhaahdeen haddaad tidhaahdaan uma stawaa ila asamaa'i bimacnaa calaa wartafac dee waxaa ka dhalanaya annahu kaana naasila uma sacid inuu hooseeyey kadibna uu koray oo xagga sare u fantay yacni haddaad tidhaahdaan uma stawaa ila asamaa'i daahirkaa ka duwi mayno oo daahirkaasaanu ku dareerinaynaa waxaa ka dhalanaysa bay yidhaahdeen dee inuu hooseeyey kadibna uu xagga sare koray tacaala allahu can dalika culuwan kabiira taana ilaahay waa ka nasahan yihi oo rabbi subxaanahu wa tacaala yacni waxa weeyaan kamuu zuulin kana zuuli maayo weligii inuu sarreeyo makhluuqa iyo khalaa'iqdoo dhan uu ka sarreeyey marnaba ma hooseynoo taa ilaahay waa ka nasahan yihi waljawaabu jawaabkuna wuxuu yahay ahlu sunnuhu ay ugu jawaabayaan ahlu ta'wiilka ana liahli sunnati ahlu sunnuhu inay ku leeyihiin oy ugu sugan yihiin fii tafsiirihaa aayaddan tafsiirkeeda qowleyni laba qowl ahlu sunnuhu aayaddan laba qowl bay ku fasireen axaduhumaa midkood labadaas waxa weeye annahaa bimacna irtafaca ila asamaa annahaa aayaddani inay tahay bimacna irtafaca macnaha wuu u kor noqday ila asamaa samada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala samada ayuu ka sareeyey macnuhu inuu yahay anahu bimacna اrtafaca ilى الsamaai calى الsamaa axaduhumaa labadaa macno midkood waxa weeye annaha aayadda tafsiirkeedu inay tahay bimacnaa irtafaca ilى الsamaa'i ay calى الsamaa in ilaahay samada ka sareeyuu ka kor noqday wahuwa kaasi aladii waa ka rajaxa uu rajaxay ibnu jariirin ibnu jariir aabari macnahaasi waa macnaha uu xoojiyey ee uu yani yidhi waa raajix qaala fii tafsiirihi ibnu jariir tafsiirkiisa waxa uu ku yidhi bacda an dakara alkhilaafa khilaafka macnaha laysku khilaafay markuu sheegay kadib waxa uu yidhi wa awla almacaani macaanida waxa ugu mudan oo ugu awlaysan biqowlillaahi hadalka allahu yidhi jalla weynaa hanaa'uhu ammaantiisuye uma stawaa ila asamaa hadalkaa alla uu yidhi macaanida lagu fasiray waxa ugu mudan ay calaa waa ka sarreeyey rabbi calayhinna samaawaadka waa ka sarreeyey wartafaca ilaahay waa kor noqday oo fadabbarahunna ilaahay waa maamulay markaa samaawaadkii biqudratihi awooddiisuu ku maamulay wa khalaqahunna waxaanuu ka abuuray sabca samaawaatin samooyin toddoba ah marka macnaha hore waa in la yidhaahdo uma istawaa ila asamaa istawaadani ay calaa wartafac waa macnihii culuwiga ilaadanna bimacnaa calaa oo istawaa ila asamaai ay cala asamaa samada ayuu alle ka sarreeyey waa tafsiirka koobaad wadakarahu waa sheegay tafsiirka albagawiyu imaamu اlbagawi fii tafsiirihi tafsiirkiisa ayuu ku sheegay wa qaala ibnu cabaas ibnu cabaasna waxa uu yidhi iyo wa akharu mufasiri الsalafi yacni dadkii hore wanaagsanaa mufasiriintoodii akarkoodiina waxay yidhaahdeen daalika tafsiirkaas culuwiga ah ayay yidhaahdeen tamasukan iyagoo cuskanaya bidaahiri lafdi istawaa lafdiga istawaa daahirkiisa iyagoo cuskanaya oo ku dareerinaya oo aan ka duweyn wa tafwiidan una bandhigaya licilmi kayfiyati hada alirtifaac sarrayntaa qaabkeeda iyo kayfiyadeeda ogaalka la ogaanayana iyagoo u bandhigaya ila allaahi alle caza haalibaha oo wajalla weynaaye waxau yidhi tafsiirkaas imaamu albagawi iyo ibnu cabbaas iyo mufasiriintii salafka agarkoodu waa sheegeen iyagoo daahirka cuskaday oo daahirka sidiisa ku dareeriyey macnaha macnihii daahirka sidiisa u sugay culuwiga ahaa kayfiyada culuwigaana cilmigeeda ilaahay u bandhigay oo horaynu u nidhi sifaadka alleh dee laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa sida ay yihiin iyo kayfiyaadkooda alle mooye cid kaloo garanaysaa ma jirto alqowlu athaani qowlka labaad ee aayaddan tafsiirkeeda ku jiraa waxa weeye ana alistiwaa'a istiwuu hunaa halkan bimacna alqasdi taami inuu yahay macnaha qasad dhammaystiran oo taam ah oo si kaamiloo taam ah ilaahay ugu qasday inay macnuhu tahay wa ilaa haada alqowli hadalkaa istiwaha qasad lagu macnaynayo ee la odhanayo uma stawaa ila asamaa'i ay qasada waa u qasday samaawaadka abuuristoodii buu u qastay in sidaa lagu fasiro wa ilaa haada alqowli qowlkaas ayaana dahaba uu ku tegey ibnu kaiirin ibnu kaiir fii tafsiiri suurati اlbaqara tafsiirka suuratu اlbaqara istawaa bimacnaa qasado inay tahay buu ibnu kaiir ku tegey wاlbagawiyu bagawina sidaasuu ku tegey fii tafsiiri suurati fusilat oo labada aayadood ee ku soo kala aroortay yacnii meel ka mid a xaggii horena waxaynu ku soo marray bimacnaa culuwga inuu ku tegey mowdican kalena fii suurati fusilad baqawi wuxuu ku tegey bimacnaa qasado inay tahay qaala ibnu kaiir ibnu kaiir waxa uu yidhi ay qasada ila asamaa samada ayuu u qastay walistiwaaءu istiwahana haahunaa halkan dumina waxa la dhansiiyey macna alqasdi macnaha qasadka yacnii ficilkan istiwaha waxa la dhansiiyo uu qaatay macnaha ficil kaloo qasado ah iyo waliqbaali qaabilid liannahu maxaa yeelay ficilkan istiwaaha cudiya waxaa lagu tallaabiyey biilaa ilaa oo waxaa la yidhi uma stawaa ila asamaa'i ilaa buu ku tallaabay oo macnaha wuxuu kala duwayaa istiwuhu markuu ilaa ku tallaabo sida uma stawaa ila asamaa iyo markuu calaa ku tallaabo ee istawaa cala alcarshi wa qaala albagawiyu bagawi waxau yidhi ay camida ilaa khalqi asamaa alla wuxuu u qastay samada abuuristeedii oo bimacnaa qasada ayaa uu ku fasiray halkana sheekhu wuxuu inoogu sheegay wax la yidhaha tadmiin oo asaaliibta luqada carabeed ka mid ah tadmiinkana waxaa la yidhaahdaa shayga marka ficilka ficil kale macnihiisa la dhansiiye uu qaato waxaa la yidhaha altadmiinu wa icطaaءu lafdin macnaa lafdin aakhara wa xukmahu tadmiin waa in lafdiga ama ficilka la siiyo macno ficil kale iyo xukumkii oo maanta istawaa ayaa la odhanaya waa bimacnaa qasada ficilkii qasada macnihiisi bay dhansan tahay sida loo yidhaahdo raxuba yacni luqada carbeed qawaaciddeeda waxaa ka mid ah ficilka sarta facula ee madmuumulcaynku waa laazima ma tallaabo fadama min facula lzam fi lmudaarici waftax mowdica alkasri fi lmabniyi min facila marka macnaha ficilku markuu facula noqdo ee madmuumulcaynka uu yahay waa laazim sida qawaacidda luqadu ay dhigto marka waxaa la arkay haddana ficilkii faculo oo tallaabaya oo mafcuul gaadhaya raxuba oo waxaa la arkay raxubadkumu daaru addaaru waa faacilkii damiirka mutasilkiina waa mafcuulkii waxaa la yidhi waa bimacnaa wasicadkum oo ficilkan raxuba wuxuu dhansan yahay bimacnaa wasica marka ficilkii laasimkaa markuu tallaabay maxaa lagaga jawaabay waxaa lagaga jawaabay wuxuu mafcuulka ku gaadhay ficil kale macnihii baa la waraabiyo uu dhansan yahay waxaa la mida dee jaaa soo ficil laazima maaha jaaa muxamedu muxamed baa yimi waxaad arkaysaa iyadoo tallowdo jaaanii muxamedun waa bimacnaa wasala baa la yidhah e wasalani ilan wasala waa mucadde jaaana waa laazim marka calaa kullin halkan culimmadu waxay kaga jawaabeen in istawaa la yidhaha bimacnaa qasada tadmiin baa ku jira tadmiinka tadmiinkuna waa ficilkii oo ficil kale macnihii la dhansiiyo oo istawaa baa la leeyahay bimacnaa qasada weeyi wa haada alqowlu qowlkaas in la yidhaha istiwaa waa istawaa waa bimacnaa qasada laysa ma aha nin sarfan leexin lilkalaami hadalkii laga leexinayo can daahirihi daahirkiisii laga duwayo ma aha wadalikaasina haabitun waa sugan yahay lianna alficla maxaa yeelay ficilka istawaa iqtarana wuxuu la xidhiidhay bixarfin xaraf yadullu ku tusinaya cala alghaayati waalintihaa haayo iyo gebagebo oo ilaa ah ilaadu meel lagu intihoonayo o lagu gebagaboonayo tusisaa markaa ficilkii istawaa wuxuu la xidhiidhay xaraf haayo iyo intihaa ama gebagebo ku tusinayo istawaa ila samaa'i ilaa buu la xidhiidhay fantaqala markaa ficilkii istiwuhu wuxuu u guuray fantaqala markaa ficilkii istiwuhu waxa uu u guuray ilaa macnan macno macnahaasoo yunaasibu ku habboon alxarfa xarafka almuqtarina la xidhiidh bihi isaga wuxuu yidhi haddaba ficilkii istiwaah wuxuu la xidhiidhay xaraf haayo ku tusinayoo ilaa ah istawaa ila asamaa'i mar haddii ficilkii ilaa u la xidhiidhay macnihii istiwuhu wuxuu u soo guuray oo loo soo raray macno ku habboon xarafkan ula xidhiidhay ilaada oo maxay ah dee istawaa ila samaa'i ay qasada ila samaa'i wuxuu ku yidhi alaa tara miyaanad arkayn ilaa qowlihi tacaala hadalku allaah yidhi korreeye caynan yashrabu biha cibaadullaah yufajiruunaha tafjiira caynan il yashrabu ay yarwaa ay ku cokonaanayaan bihaa isha cibaadullah addoommada alla ay ku cokonaanayaan waxa uu ka wadaa halkan ficilkan yashrabu dee yashrabu kuma tallowda ba oo lama yidhaha wuu ku cabbayaayo wuu ka cabbayaa baa la yidhaha waxay noqon lahayd yashrabu bihaa ee yashrabu canha ayaa la odhan lahaa laakiin wuxuu ku leeyahay maanta ficilkan yashrabu wuxuu dhansan yahay macno ficil kale oo ba'dani ku habboon tahay macnaha ficilkaa kalena waa yarwa oo cokonaanta ah yacnii biyaha ama sharaabka marka laga dhergo ayaa cokonaan laydhaha markaa ficilkaa yarwa ee cokonaantii xagga biyaha ah ayaa macnihiisii uu dhansan yahay macnuhuna waxa uu yahay caynan il yashrabu ay yarwa ay ku cokonaanayaan bihaa isha markay cabbaan ay ku cokonaanayaan xaysu kaana macnaaha waayo macnaheedu waxa uu ahaaday yashrabudan yarwaa biha cibaadullah bay ahaatay lianna alficla maxaa yeelay ficilka yashrabu iqtarana wuxuu la xidhay bilbaa'i ba'dan oo fantaqale wuxuu u guuray markaa ilaa macnan macno yunaasibuhaa ba'da ku habboon wahwa isagu ficilkaa munaasabkii yarwaa weeyi wuxuu ku yidhi ficilkii yashrabu markuu ba' la xidhiidhay yashrabu macnaheedii wuxuu u soo guuroo loo soo raray macno ku habboon ba'dan oo yarwaa ah macnaha wuxuu ku leeyihun yashrabu waxaa la dhansiiyey macnaa yarwaa iyadaa ba'da ku habboon halkanna waa meelaha ay nuxaadda kuufiyiinta iyo basriyiintu ku kala duwan yihiin oo kuufiyiintu iyagu waxay leeyihiin xarafka in xarafka lagu bedelo ayaa ka sahlan in ficil ficil lagu bedelo oo iyagu waxay leeyihin halkan oo kale yashrabu bihaa yacni dee axrufuljari yanuubu bacduhaa can bacdin oo waxba ficilkan la taaban maayee waxaa la odhanaya inuu yashrabu bihaa bacdanaa bimacnaa canaho bihaa ee canha dee macnihii markaa waa munaasib yashrabu way cabbayaan bihaa ee canha ishay wax ka cabbayaan oo istawaa ila samaa'i waxay leeyihin ilaadanaa bimacnaa calaa ah oo istawaa ila samaa'i ay cala samaa samada ayuu ka sarreeyey iyagu markaa waxay leeyihiin in xarafkan xarafkan lagu bedelo macnihiisa ayaa ka sahlan in ficilka ficil lagu bedelo laakiin basriyiintu waxay leeyihin waa tadmiin oo xarafka waa la daynayaa laakiin ficilkani xarafkan ula xidhiidhay ficil ku habboon xarafka ayaa macnihiisii la dhansiinaya oo la keenaya markaa ficil bay ficil kale macnihiisii siinayaan oo iyagu waxay leeyihiin yashrabu baa ay yarwa biha sida istawaaba ay u tahay ay qasada ilaa waxau yihi markaa falficlu ficilkii yudamanu markaa sheekhuna wuxuu maray dariiqa basriyiinta oo in tadmiin uu jiro ficil ficil kale macnihii la siiyey luqadana way ku badantah ficil ficil kale macnihiisii la siinaya waa ku badantah falficlu haddaba ficilka yudamanu waxaa la dhansiinayaa macnan macno yunaasibu ku habboon macna alxarfi xarafka macnihiisa xarafkaasoo almutacaliqi ku tacalluqaya bihi ficilka liyalta'ima alkalaamu si uu hadalku isugu yimaaduu isku waafaqo wuxuu ku yidhi haddaba ficilkii waxaa la dhansiinayaa macno ku habboon xarafkan ku tacalluqay oo maanta yashrabu bihaa yacnii xarafkan ku tacalluqay yashrabuda ficil ku habboon baa la keenaya oo yar waa bihaa ah sida waxa weeyaan istawaa ila asamaa ilaadan ku tacalluqay yacni ficilkan waxa weeyaan ficil ku habboon loo keenayo qasada ila samaa ah waxaana culimo badan yidhaahdeen raajixu waxa weeyaan tadmiinka in la yidhaahdo ficilkan ficil kale macnihii baa la dhansiinayaa oo waxa weeyaan istawaa waa bimacnaa qasada sidaasaana cabdiraxmaan naasir asicdi iyo ibnu kaiir iyo kayrkiiba ay rajaxeen inay tahay tadmiinu ficlin macnaa ficlin aakhara oo ay tahay istawaa bimacnaa qasada sidaas ayay rajaxeen والله سبحانه وتعالى أعلم